wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa degmada dhoobley ka dhagax dhigtay xarun cusub oo loogu talagalay xalinta khilaafaadka iyo adeegyada cadaaladda bulshada xaruntan cusub ayaa qayb ka noqon doonto dadaalada ay wasaaraddu ku horumarinayso adeegyada cadaaladda si ay bulshada deegaanka loogu fududeeyo helitaanka garsoor hufan oo cadaalad ku dhisan mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda jubbaland oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xaruntan ay wax weyn ka tari doonto xalinta khilaafaadka bulshada ka dhex dhasha islamarkaana ay yareyn doonto culeysyada saara maxkamada degmada agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaynuuni oo dhagax dhigay xarunta ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadda ay bulshada u leedahay xarunta taariikhdu tahay labaatanka bisha agas laba kun labaatan iyo shan arbaca ku beegan waxaa sharaf u ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland inaan halkan ka dhagax dhigayno xarunta odayaasha xalinta khilaafaadka ee degmada dhobley kulankan run ahaantii iyo maanta barnaamijka dhexdhiga waxaa ugu wehelinaya gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha degmada gudoomiye mukhtaar sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad degmada dhobley agaasimaha guud ee wasaaradda amniga taliyaha saldhigga odayaasha dhaqanka qayb ka mida garsoorayaal xelaalin qeybaha kala duwan ee bulshada degmada dhobley tiim kale wasaaradda cadaaladda run ahaantii sharaf iyo karaamay noo tahay inaan ballanqaadkii ahna hore u ballanqaadnay naga soo gaarayay odayaasha dhaqanka degmada dhobley inay helaan xarun ay ku qabsan karaan kulamadooda ay ku qabsan karaan shirar run ahaantii ay fariisan doonaan in run ahaantii wasaaradda cadaaladda isxilqaanka ee isxilqaanta kadib ay maanta inoo suurtagelayso aynu maanta dhagaxdhig keliya ahayn sidii ballanqaadyadii hore u ahaan jirtay dhagaxdhiggii iyo shaqadii oo la bilaabayaba aan run ahaantii maanta u fadhino waxaan u mahad celinaynaa injineerka hawsha iyo akhyaartiisa kale ee fulinaya iyagana dhismaha oo run ahaantii mahad ballaaran la iyaga laftirkooda aad iyo runaantii aad iyo aad bay farxad noogu tahay dowladda jubbaland gaar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurkana waxay diyaar u tahay horumarinta adeegyada cadaaladda ee deegaanada jubbaland si ay bulshada jubbaland u hesho adeeg cadaalada hufan meel walba ay joogto run ahaantii ha noqdaan garsoorkii ha noqdaan odayaal dhaqameedkii oo dhammaantood ka shaqeeya cadaaladda xaruntan waxay noqon doontaa xarun loogu adeego adeegyada cadaaladda ee degmada dhobley oo muhiim run ahaantii u noqon doona arrinkaas xalinta khilaafaadka iyo sidii dadku ay cadaalad u heli lahaayeen mar walbana run ahaantii hawshaas ayaan u taagannahay haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka